والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحن كسو جرني عشردي عوان كودوها تطهير القلوب من أدران الذنوب شلي عشر كيني أثر موقوفة وأحد الصحابة لقصه وريي رضوان الله تعالى عليهم وها تعودوا حب الله وطاعته فإن المتقين ألف الطاعة فاستوحشت جوارحه من غيرها أين مرفوع كدقني وأين نسبيني ورفعني ما أنت بإذن الله تعالى وحن كقاذنا علامات مرض القلب قفك مسلم كأه إن قلبي جيس عافمات قبوه waynu soo tilmaanay sifooyinka uu leeyahay haddiiba uu buko muxuu ku garanaya sifooyinka uu ku garanayo in qalbigiisu bukaa maxay yihiin calaamadahaasina maanta insha allahu tacaala wax ka tilmaamayna waayo waxaa la yidhaahdaa alictiraafu bilmaradi awalu khadawaati alcilaaj inaad qirato inaad xanuunsanaysaa waa tallaabada koobaad ee xaggii caafimaadka loo qaado qofku hadduu inkirsan yuu leeyahy maba xanuunsanayo maba bukaba inuu dhakhtar u taga iyo in la daweeye iyo inuu dawadii ilaaliyo suurtagalba maaha ilaan wixii baabu dafirsan yahay oanu ogolaynbe marka qofku inuu is ogaado inuu xanuunsanayaa waa qadiyad daruuriya haddii jidhka qaynkaa loola dhaqmaayo oo jidhkii la doonaya in la ogaado inuu xanuunsanayo qalbiguna uu yahay kii ka qiimaha badnaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala daalacanayey ee laynaga qiimaynayey ee qofku ama uu ku badbaadayey ama uu ku halligmaayey waa qadiyad muhiima sidaa awgeed adibaa'u lquluub culimmada arrimaha ka hadlaa waxay leeyihiin shan sifo ama shan calaamadood ayaa lagu gartaa qofkan in qalbigiisu buko ee calaamadda koobaad yatacadaru cala alcabdi maa khuliqa lahu min macrifati illaahi wa maxabatihi wa cibaadatihi waxaa ku adkaanaya qofka oo dhib iyo kadeed ku noqonaya wixii loo abuuray wixii loo abuuray ee ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala barto ilaahay jeclaado alla ka baqdo ilaahay caabudo ayuunbaa dhagax kaga adkaanaya waxaan loo diranin oon ilaahay u abuurannaa way u fududaanayaan waa calaamadda koowaad ee tilmaamaysa qofkani inuu buko oo qalbigiisu aanu badqabin ama aanu fayoobayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay cabas iyo dheeldheel iyo cayaar inaan laynoo abuurin afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa wa annakum ilaynaa laa turjacuun ma waxaa u qaadateen oo iska dhaadhiciseen inaannu ciyaar iyo dheyel idin abuurnay buu ilaahay leeyihi oo idaan xagga iyaga u soo noqonayn oo aan laydin xisaabinayn ilaahay xigmad rabbaaniya oo muhiima iyo ujeeddo qaaliya ayuu idin abuuray marka qofkan waxaa loo abuuray jin inay la caabudaan wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun wixii loo abuurtunbaa ku adkaanaya markaana maxaa keena inay ku adkaato hawadiisu iska raacay iyo dookhiisa iyo waxay naftiisu jeceshahay iyaduu ilaah ka dhiganaya ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah wuxuu iska jeclaanayaa nolosha bahaa'imta iyo xoolaha markaasunbaa waxa uu isagu jecel yahay wuxuu doonay inuu cuno xaraan iyo xalaal u kala eegin halka uu doono u maro ma wanaagsan tahay ma xun tahay uma kala eegayo tallaabaduu doono qaado ilaahay ma ka raalliba mise ilaahay waa ka cadhoonaya uma eegaayo macnaheedu waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waa waxa ugu dambeeyo ku fikiro waxa kaloo dhan baa ka horreeya qofka noocaasa qalbigiisu waa bukaa innaguba waxaynu naqaanaa nolosheenna caadigaa nolosheenna caadigaa waxaynu naqaanaa haddii cid aad u yeedhato cid baad u yeedhatay shaqaalaad soo waaridatay meel heblaayaad ka keentay intood doontay shaqaalaha waxaad ku tiri waxaan kuu kaxaysanayaa beer baad ii falaysaa ama maahay xoolaad ii raacaysaa ama shaqo kaleo guri baad ii qabanaysaa hawshaasaad u keentay intaana waad ila joogaysaa mushqaayadana waad leeday markaasumaa markaad meel heblaayo ka keentay eed meeshaad doonaysa keentay ayaa wixii aan waxaaba wixiiba ahayn ayuunbuu u hawlgalay beertaa iifal baa tidhi kaymahaasunbuu gudin la galo iska googooyaa markaad islahayd beertii way kuu baxdo ninkii waa shaqeeyeyna waxaad u timi isagoo hawl kale qarkaa jafaya oo hawlo kale ku jira adigu isqiyaas cadhada markaa aad cadhootaa waa midaan la qiyaasayn inuu abaal kaa helo ku yidhaahdo lacagtaydii isiiyo ajuuradaydii igu shubnaa habeen xalay tegey waayo hawshii aad u igmatayba lamu imanin hadda adu wax ku taraya innagu ilaahay subxaana wa tacala waxba tari mayno cibaadadeennu haddaynu ilaahay wada caabudno oo dhammaanteen yaa cibaadi low anna awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin maa zaada dalika fii mulki shay-a ilahay waxba u tari mayno haddaynu wada caabidiin noqonno oo aynu noqonno dad wada zaahidiina ilaahay mulkiisa waxba ku kordhin mayno hore iyo dambaysaba jin iyo insi alla waxaynu u taraynaa cibaadadu innaga waxaynoo tartaaye ilahay subxana wa tacala waxba ma tarto lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha marka cibaadadu waa wixii laynoo abuurtay qofkan qalbigiisu buko ee qalbiga cudurku kaga dhacay waxa ku adkaanaya wixii loo abuuray markaasunbuu habeen iyo dharaar wuxuu ku foogan yahay oo ku mashquulsan yahay hawlo aan loo diranba bal wuxuu usii gudbayaa waxyaale ilaahay ka xanaajiya oo ilaahay necab yahay ayuu ku mashquulsan yihi marka calaamadda koowaad waa ta qofka muslimkii markuu doonayo inuu ogaado waa inuu calaamadda iska eegaa hadduuba isku ogaado inuu arrimahaasi ku adag yihin oo cibaadadeed ku adag tahay deg deg waa inuu isu cilaajiyaa oo isu daweeya sifada labaad walaalayaal waxa weeye laa tu'limuhu jiraaxaatu lmacaasi macaasidu waa dhaawac dunuubtu waa dhaawac kugu dhacaya dhaawacna waxaa dareemaa qofka dareenkiisu shaqaynayo ee caafimaad qaba qofka waxaa laga yaaba haddii waxyaala laa samax allah ilahay naguma keenee faaligii hadday wax ku dhacaan haddii gacantaa ama lugtaa layska sarsarayo oo wax lagu googoynayo maba ogaanayaba laakiin markanuu bad qabo irbad haddii saa lagu laha uu isla boodaya qofku hadduu macaasida ka boodo oo marka uu dembaababa isxasuusto oo damiirkiisu uu canaanto uu ogaado inuu meel ka dhacay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka durkay inuu alle ka cadhaysiiyey qofkaasi waa bad qabaa qalbigiisu waa fayooyey laakiin hadduu dhaadiiba waayo inuu dhaadiiba waayo dareemi waayo ogaan waayo kasi waayo wuxuu sameeyeyba qalbigiisibaa buka marka qalbigiisaa buka markaasa iyaguna way sii kala dareeyine mid waanu ogeynu midna waabuu ku faraxsanyey mid waabuu ku faraxsanyey midna isagu farxaddii intuu dhaafo ayuu dadka ku walaacsadaayo markaasuu hordhigaa waxaan sameeyey halkaan sameeyey miyaad og tahay kaartadaan maanta udhiga beentiisii buu leeyahay waan kaarteeyey hebel gidaar baan istaajiyey ballankuu ka baxayna wuxuu bixiyey gidaar baan istaajiyey khiyaamadu sameeyna waan xarfadeeyey mid walba magac buu bixinaya isagaaba sheeg sheegaya rasuulkuna wuxuu laha sala allahu calayh wasalam kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummaddayda waa la wada cafiyey ilaahay waa saamaxay kuwa waxooda la jahra mooyaan oo mujaahiriintu waa maxay kuwa intay dembi sameeyaan aan cidiba ka warqabin ayuu isagu dadka hor keenaya waxaan sameyn mayaad ka warqabtaa kaartadaan dhigay markaasuu isagii doonayaa inuu dadka hor dhigo maba dhaawacan maba dareemayo sidaa awgeed walaalayaal dadka mu'miniinta ah ee qalbigoodu nadiifta yahay ee uu caafimaad qabo ilaahay wuxuu ku tilmaamay ina aladiina ataqow idaa masahum daa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun kuwa ilaahay ka cabsadaa marka daa'ifkuu soo maro daa'ifka waxaa la yidhahdaa shaygaa sidaa kuu soo dul mara safmarayn waxaan idhahnaa cudurkii carruurtii kuma dhicine wuu safmareeyey shaydaanku hadduu soo safmareeyo saa usoo dul maro tadakaruu inuu shaydaan dege iska daa inuu dhaawaca iska daaye markuu saa usoo dulmaruu safmareeyo tadakaruu markii way isxasuustaan fa idaa hum mubsiruun markiiba way arkayaan oo ishay ka qaadayaan deetna ilahay bay isku xidhayaan mar kale ilahay wuxuu lahaa dadka muuminiinta ah waidaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allah fastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun dadka ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhan ee mu'miniinta ah ee mutaqiinta ahi haddayba qaldamaan oo faaxisho iyo dembi sameeyaan ama naftooda meel kaga dhacaan oo gaboodfal sameeyaan dakaru llah way is ogaadaanoo markiiba ilahay ba xasuustaan markiiba dareenkooda shaqaynaya inuu qaldamay ayuu is ogaanaya ilahay buu xusaya markiiba allo xasuusanaya markaasuu istikfaarra raacinaya ilahay dembigayga dhaaf waxaanay og yihiin cid kaloo dembi dhaaftoon alla ahayni inaanay jirin mana ku daa'imaanoo camalkii xumaa ma adkaystaan oo barroosiga ma adkaystaane waxay sameeyaan inay markiiba dib uga soo taraajucaan dib bay uga soo noqonayaan taas waxay keenaysaa inuu ilaahay markiiba subxaana wa tacaala ilaahay cafi iska dalbado ilaahayna waa cafow wuu cafiyaya markaasaa rasuulkeena wuxuu laha sala allahu alayh waaalih wasalam ataa'ibu min addembi kaman laa demba lahu qofka dembiga ka soo laabtaa wuxuu ka dhigan yahay mid aan dembaabinba haddaad ka toobad keento waxay ka dhigan tahay inaanad qaldabinba waa lagaa tirtiraya taasina waxa weeyaan waa sifada labaad markaad dembaabto eed qalad ku dhacdo ee dembi samayso bal isqiyaas haddii markaa aad dareento ood ogaatay inaad qaldantay qalbigaagu wuu nool yahay intay noloshiisu tahayba haddaanad dareeminna qalbigaasi waa bukaa waanu xanuunsanayaa in la cilaajiyo o la daweeyana wuu u baahan yahi ta saddexaad laa yuujicuhu jahluhu biاlxaq walaa yataxaraku lilistifaadati min alwaqt sifada saddexaad waxa weeye inuu xaqa garan waayo oo diintiisa uu jaahil ka noqdaa ma xanuujisaba diinta inaan u garanaynin xanuunba uma keenayso kama warwaro kuma weyna waayo qofku hadduu shay og yahay shay qaaliya oo ka maqan cala alaqal wuxuu is og yahay inay wax ka maqan yihin haddii kalena waabuu raadsadaaba markuu ugu sahlan yahay wuxuu og yahay arrin muhiim oo dadku leeyihiin inaanu lahayn oo uu is og yahay hadduu heerkaas hoo yar dhaafana waabuu raadiyaa siduu u heli laha qofku markuu og yahay inaanu diintiisii garanayn markuu ugu hooseeyo waa inuu yahay nin isgaranayoo leh anuu waxba kama aqaano haddii uu kaa yar dhaamana waa inuu raadsanaya o leey waxa lay baro waxa lay sheego oo waxa lay faa'iideeyo laakiin haddaanu inay wax ka maqayin iyo inaanay waxba ka maqnayn aanu kala ogsoonaynba markaa qalbigiisa waxbaa ku siya wuu xanuunsanaya imaamka weyne sahl ibnu cabdillahi aljustari ayaa waxaa la weydiiyey yaa abaa muxamed ayu shayin aqbaxu min aljahl jahligu waa wax xun jaahilnimadu laakiin wax kasii xuni ma jiraan jaahilnimada qofku inaan waxba garanayn waa shay xunoo wax wanaagsan ma inu qofku wax bartaa laakiin wax kasii xun ma jiraa haabuu yidhi way jirtaa oo maxaa jira aljahlu biاljahli inaad jaahil tahay ayaad jaahil kasii noqonaysa inaanad waxba garanayn ayuunbaad garan waayeysaayo waxaad ku qaadanaysaa inaad wax garanayso adduunkana ka ugu daran waa kaa aljahlu biljahl wuxuu jaahil ka yahay inaan waxba garanayn kaa ugu daran weligii waxma barto waayo casharka la dhigayaba waan dhameeyey buu idhahdaa kelmaddan kaale oo dhegayso oo muxuu sheegaya soo afartii aan aqaanin maaha haddaan midba garan maayo waa aljahlu biاljahli inaanu waxba garanayn ayaanu garanayn sidaa awgeed a'immada qaarkood waxay odhan jireen maa cusiya allaahu bidembin aqbaxu min aljahl ilaahay wax lagu caasay waxa ugu daran jahli waayo jahligu wuxuu ku geyaysiinayaa shay aad u haysatay in ilaahay aad u dhowaanayso ayuunbaa alla kaa fogeynaya shay aad u haysatay in ilaahay jecel yahay ayuu ilaahay nacabiyey shay aad u haysatay fadiilo iyo horumar iyo wanaag ayaa xumaana oo qofku le inaanu ogeyn cilmiguna dee waa laba oo qof intuu wax barto oo qoraal sameeyo oo qoraal iyo akhrisba garanayo kaas waa xaalad fiican hadduu xataa taa garan waayo waa inuu cilmiga qaata oo qaabkii odayaashaynu u qaadan jireen odhan jireen cilmi dhegood qudhiis waxbuu taraya waa cilmi walow anugu kan kale qoraal kaa gaadhayn waa cilmi cali bni abi aalib saxaabigaa weyne khaliifka ahina dadka wuu qaybiyey afar buu qaybiyey khaliil ibni axmed alfarahidi ayaa isna laga wariyaa laakiin isagoo cali unbuu ka qaadanaya cali wuxuu leeyahy annaasu arbaca dadku waa afar qof kastaa afartaas ubuu soo gelaya waa inuu isqiimeeya wuxuu uhi rajulun yadri wayadri annahu yadri waa nin wax garanaya oo cilmi leh isna og inuu wax garanaayo aqoon buu leeyahay diintii alla waa yaqaanaa waxaanuu is og yahay inuu diintii ilaahay garanayo fadalika alcaalimu fasaluuh kaasu waa caalime wax weydiiya ile cilmina wuu leeyahay cilmigiisiina wuu ogyahay inuu cilmi leeyahy qaybta labaad warajulun yadri walaa yadri annahu yadri waa nin wax garanaya laakiin aan garanayn inuu wax garanaayo waxbuu garanayaa cilmi wuu leeyahy laakiin weli wuxuu isleeyahay kaama dhowaa weli wax ma taqaanid wuxuu isu haystaa in cilmigiisu hooseeyo weli isdhaliishanyey wuxuu imaam cali leeyahay fadalika alghaafilu fanabihuuh kaasi waa haafil waa nin moogane baraarujiya ninkaas wale wuxuu u baahan yahi in la dharbaaxo la dha war waa kaase ka kac meesha hor ummadda waxu faa'iidee aqoon waad leedahay ka faa'iideeyo dadka wax gaadhsii isagu wuxuu baahan yuun in la yar dhirbaxo la dhaha waa ku kaa deetana wuu ka sii daynaya wixii ilaahay baray labadaas waa labada warajulun laa yadri wayadri annahu laa yadri fadalika aljaahilu facallimuuh midina waxba garan maayo waxaanuu og yahay inaanu waxba garanayn kaasina waa jaahile waxa la baro xaalad wanaagsan buu ku jiraa wuu is og yahay markaas waxay tis kule anu ma aqaano aniga ha lay sheego waxay faa'iidee su-aashaa iga jaahil saar is ogyihi kaasna wuxuu leeyahy waa jaahile waxa la baro ka ugu daran waa kan musiibadu waa kan warajulun laa yadri walaa yadri annahu laa yadri waa mid aan waxba garanayn inaanu waxba garanayna garan maayo waabuu ishay wuxuu isu haystaaba inaanay isagaba lagaga daba dhufanayn wuxuu isu haystaa inuu afarta madaahibba ka jawaabayo waa laga waa ta ugu daran fadalika almaadiqu fatruduuh buu yidhi kaasi waa caqlilaawe ha la eriyo waa mushkiladda maanta innaga hayna haysata markuu maanta ka warramayo handasada iyo wax la dhisayo iyo micmaariga iyo fooqyada la dhisayo wuxuu leeyahay guri markuu dhisanayo injineerada yaa ugu wacan lagama yaabo intu isku qaado u yidhaahdo anigaa khadada dejinaya anaa samaynaya maxaan ku dhahdaa nashqada dabeetna anaa formaa ka noqonaya anaa dhisaya lagama yaabo wuu raadinaya weliba iska hubsanaya har gurigaa iga kharibine waxma taqaana horema usoo dhisi jirtay itus nashqadahaagii hadduu xanuunsanayana ama awlaaddu ka xanuunsanayso dhakhaatiirta yaa loogu qaatay hebel baa yaa loogu sii qaatay weliba sii kala tooyanaya maalinta laakiin diinta ilaahay noqoto anigu waxaan leeyahay arrintaasi arrin bannaan maaha ama arrintaasi oo iska caadi waa la ogol yahay sharcigu wuu ogoliyay war markay diin diin noqotona wadaantaadaad ku tuuranaysa waxaad leedahay cidigama horrayso markay adduunye iyo bina iyo dhoobo laysa saaraya tahayna cid baad u daba fadhiisanaysa waa arrin ceebaala weeye waxa weeyaan dembi ugu daranee la sameeyaa waa wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun waa inaad ilahay wax ka sheegto tira ilahay wuxuu ogoliyey waxaan jirin markaa qofka ugu darani waa kaa wuxuu u baahan yahay waxa la yidhaha jaahil murakab jaahil laba jibaaran baa la ydhaha wuu isa saaran yahayoo inuu cilmina ma laha inuu cilmi leeyahayna cilmi ma si laha kaasina wuxuu u baahan yahay in la ogeysiiyo waana cudur wafi ljahli qabla almowti mowtun liahlihi waajsaamuhum qabla alqubuuri qubuuru waarwaaxum fii waxshati min jusuumihim walaysat lahum xata anushuuri nushuuru jahligu waa cudur weliba qofku waa dhimasho uu dhimanayo isagoo weli dhimanin buu dhimanaya jidhkiisuna waaba u qabriyo qalbigiisu wuxuu ku dhex aasan yahay jidhkuu ku dhex aasan yahay qofka dhintaa dhulkaa lagu aasa jaahilkana qalbigiisu wuxuu ku aasan yahay jidhka dadka dhintay waxaa lasoo saaraa qiyaamaha isagana qiyaamuunbaa qalbigiisa lasoo saaraya amaba hadduu wax dhigatana markaasuu soo baxaya marka sifada saddexaad ee lagu ogaadaa waxa weeye qofkan inay wax ka maqan yihin oo cilmigii sharcigaa ka maqan yahay maba ogsoonaba waa inuu ogsoonaada waa inuu ku noqda tilmaanta afraad cuduulu saaxibihi can alaqdiyati annaafica ila asumuumi annaaqica qofku wuxuu ka leexanayaa aqdiyadii iyo dawadii iyo cuntadii jidhku ku caafimaadayay waxaanu u leexanayaa cudurro iyo sumo sun lagu sumoobayo ayuu leexanaya wax moodaya waxaynu naqaanaa qofku markuu xanuunsanayo qofku markuu xanuunsanayo dhexdeenna wuxuu ugu necab yahay dawada qadhaadh bay usoo ur qadhaadh bay usoo urtaa qadhaadh bay u dhadhamaysaa waxay usoo uraysaa urxun bay yeelanaysaa waa lagu khasbaa yaa dawada siinayaa laydhaa wuxuu jecel yahay wax dhakhtarku u diido mid biyaha loo diiday biyihii buu doonaya mid cunto heblaayaa loo diiday cuntadii buu u dhuumanaya wuu xadaya hadduu doono waa laga ilaalinaya maasuu odhanaya ha lay keeno waayo maxaa keenay wuu xanuunsanaya wixii naftiisu u danta ahayd ayuu necabiyey qofka marka qalbigiisu xanuunsanaya nooca wax la sheego wuxuu ugu necab yahay dawada qalbigiisa oo ah qur-aanka haddii qur-aan lagu akhriyo ama loo daaro ama lagu waaniyo aad waxaad mooddaa in buur la dul saaray buur culays ka leexanaya haddii muusi loo daarana ama wax loo gargaraacana xaggaasuu dhaqaaqaya saar bay hayeen saarku xaguu ka hayaa wuu xanuunsanaya qalbigaa xanuunsanaya qalbigii xanuunsanaya shaygii loo diidanaa ee xanuunka u kordhinayey ayuu ku sii socda ilahi wuxuuhi wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiisi liyudila can sabiili illah dadka wax ka mid a mid soo gadanaya oo soo iibsanaya lahwa alxadiis xadiiska lagu lahwiyo ee laysku ilaabo ee ilaahay lagaga fogaado waa qhinaaga cabdillahi bn mascuud waa ku dhaaran jiray aayaddu inay heesta ka warramayso marka qalbiga waxa ugu munaafacaadka badani ee dawada ahi waa qur'aanka isagii buu ka caranaya sunnaha rasuulka sala allahu calayh wasalam waa dawada labaad ee qalbiga lagu daweeyo iyana uu ka firdhanaya bidcada ayuu xaggeeda u cararaya markaasa haddii sunno loo sheego wuxuu odhanayaa ad ardee kolba diinta waxbaa noo soo saaraysa waxaanu arki jirnay maaha aabbahay wuxuu aabbihii ka soo gaadhay waxaanu ka nolol iyo caana maallay waxaanu soo arki jirnay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogol yahay qaala allah iyo qaala rasuul baa la isweydiiyaa waxaad arki jirtaa wax laga yaaba inuu qalad ba ahaa laakiin waa in daliilka la raacaa marar wuxuu ka cararayaa waxyiga ilaahay soo dejiyey ee khalqiga uu u ogolaaday ee uu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina ilaahay waxyaalau inoo ogolaaday oo ah maxay waxyiga ee inoogu kamilay ee uu leeyahay waa nimcadaydiiyo waan idinku taam yeelay waa qur-aanka iyo sunnaha rasuulka sala allahu calay wasalam iyadii buu saluugayaa markaasaa wuxuu u cararayaa wax ibni aadam malmaluuqay wuxuu u cararayaa mabaadi la jacburiyey oo ibni aadam sameeyey ayuu wax moodaya markaasaa waxaa loogu taag waayayaa waar kitaabkaa ilaahay naftaada iyo qoyskaaga iyo ciddii aad isqabsataan ku dhaq maya buu leeyahy waxaan ka fadhiyaa xeer hebel xeerkii reerheena udhexeeyey muxuu ahaa maxaa inoo yaalla maxkamadda qaanuunkii reer hebel dejiyeen muxuu ahaa dowlad heblaayo maxaa isku dhaqdaa wuu saluugaya uu ka hanqaltaagaya sidaa awgeed qofku inuu buko qadiyaddaasa lagu garanaya wixii dawada u ahaa uu dacal marsanyi wixii dhibka u ahaa xaggeedu u dhababacaynaya waa qadiyad khatara weeye waa in la iska ilaaliyaa qofku waa inuu u leexdaa dawadiisa qofka caqliga laynaa xataa hadduu xanuunsanayo u isku khasbaa waad aragteen ilmaha yar waa lagu khasbaya laakiin qofka weyn isagaa iska caba dawadii walow necab yahay muxuu og yahay wax ka wanaagsan buu ku gaadhaya caafimaad la yidhaahdo deetana wuu isku khasbayaa isagaa isku isku khasbaya kadibna wuxuu gaadhayaa shaygii wanaagsanaayo xanuuna shaygii wanaagsanaayo caafimaadka ah innagana saasi leeg baa la rabaa inaad qur'aanka isku khasabto sunnaha rasuulka sala allahu calay wasalam aakhirka dambe qofkii waa u macaansanayaa macaan ba u dhadhamaysaa waayo xanuunkii baa tegaya sifada shanaad ee ugu dambaysa an yastawdina saaxibuhu dunya wayardaa biha sifayn waa calaamad ina wada haysataa oo qof kasta oo innaga inaga mida laga helaayo sifadaasi waa maxay qofku wuxuu iska degayaa oo iswada siinaya oo isku ilaabaya oo isku halaynaya adduunyada adduunyada isku halaynaya raalli buu ku noqonaya iyaday ugu dhan tahayba wax alla wixii ka dambeeyana qariib bay ku noqonaysaa aakhira inuu xidhxidhana way ku adagta ma rajaynayo ma u dadaalayo tanunbuu ku foogan yahay wixii uu qabsan lahaa kanaan sameeyey kanaan soo waariday waxaan rabaa waxaan maaganay waxaan qorshaynayaa waxbaasaa isu weydaaranaya adduunkan isku halaynaya adduunkanoo la isku haleeyaana waa calaamat almarad macnaheedu ma aha adoo dhex taagan ka farxala maaha laakiin taynu ka hadlaynaa waxa weeye adduunyada ilaahay wuxuu rabaa inaad gacan bixixayso oo intii aad kaga noolaanaysay uun si yaroo kooban ugaga noolaato iyada sharafaad ku dhex yeelato nasiibkaaga ka qaadato laakiin awooddaada ugu badan xeeladaada iyo xooggaaga iyo xoolahaagaba inaad geliso maxay aakhira inaad gelisaa waa la rabaa iyadana inaad ka sii xidhxidhato rasuulku wuxu laha sala allahu alay wasalam kun fi dunyaa kaannaka gariib aw caabiru sabiil adduunyada waxaad ku noqotaa mid qariiba soogaleetiya waa taqaanaa qofku markuu magaalo yimaado aanu u dhalanin dadkeedana aanu aqoonin lagama yaabo inuu iyada qurqurxiyo oo iyada iska dego fooqyo dhaadheer ka jeexo lagama yaabo dalkiisiiba u boholiyoobayaayo wuu ka adeeganaya un halka uu ka shaqaysanaya waxaa iyada kaba sii cajiibsan innaga qaar baaba dhulkay qurbaa ku ahayn iskaba dega oo ismoodaba inay halkaa leeyihiin haddii berigii hore qurbaha loo haystay meel kale iminka qurbaha isu haystaan inuu u dhasheenba wuxuu ka odhanaya innagu ingiriis baanu nahayo af soomaaliya xataa ku hadlaya qoladahe ingiriis warqad yaroo loo dhiibay buu isu haystaa inuu xaggaa ka dhashay kuwa iyaga inagaba daaba tusaalaha kalaa ka sii cajiibsan aw caabiru sabiil mid waddo ka tallaabaya laamidaa markaad ka tallaabayso gawaadhidu ay ordayso qofku labada hareerood biska eegaya isagoo dugdugla ayuu ka tallaabaya maba dhici kartaba intuu firaash iyo caw soo qaato inuu halkaa goglado oo barkintiina keeno deetna halkaa uu dhacdiido maba dhacdaba wuu ka tallaabaya xataa ma fadhiisto mana istaago adduunyadii rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayh wasalam qaabka ha laga dhigo mar kalena wuxuu ka dhigay nin geed jiifsaday oo socoto ah ما عنها إلا كرجل قال تحت شجرة ثم راح وتركها rasuulka sala allahu alayh waali wasalam noloshuu kaga noolaaba cajiib ahayd caw iyo cadiir iyo iyo wuxuu ku seexday salli salligiibaa dhabankii dhinaca kaga dhegay cumar ibnu khadaab wuu ilmeeyeyba yaa rasuula allah adoo nebigii ilaahay adoo rasuulkii ilaahaya kufaartii kisra iyo qaysarna waxaan ogay bay ku dangiigaan adiguna cawdaasa ayaa kugu hariida kugu samaysay rasuulku wuxu uhi sala allahu alayh wasalam oo anigu maali walidunya aniga addunya maxaana kala galay meeshani meeshaydii maaha iyagu intanay ku madaalanayaan waa lucba sibyaan waa lucba sibyaan waa waa waxay carruurta ku lacaabaan waa caruusada carruurtoo kale iskaga cayaarayaan waxaan waxbaba ahayn weeye aniga adduunye maxaa iga galay waxaan ka dhiganay nin geed yar jiibsadayoo hadhowtana gooyiisa ka qaato dhaqaaqay marka adduunyada isaa laga dhigo cabdillahi bni cumarna wuxuu odhan jiray idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa wa idaa amsayta falaa tantadir isabaax haddii galab kuugu dhacdo haysodhan subax baa kuugu gaadhi haddii subaxuu kuu waabaryana haysodhan galab baa kuugu dhici cudurka inoogu darayna inay haystaana waa ka adduunyadana iska ilownay iyada ayaynu ku mashquulnay sidaa awgeed dariiqada ugu fiican waxa weeye in iyada laga saahido waayo haddaad adduunka isku dhajiso waxaad nacaysaa ilaahay la kulankiisa qofku hadduu adduunyada nacana wuxuu jeclaanayaa ilaahay la kulankiisa rasuulku wuxu uhi sala allahu alayhi waaalihi wasalam man axaba liqaa'a allaahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allaahi kariha allahu liqaa'ah xadiis la yaabla weeye waa xadiis mufsica oo laga argagaxaya weeye qofka ilaahay la kulankiisa jeclaada ilaahayna la kulankiisa wuu jeclaada qofka ilaahay la kulankiisa karaahiyeystee nacana ilaahay la kulankiisa wuu karaahiyeystaa isna caaisha way naxdo waxay tihi ya rasuula allah awa karaahiyat almowt fa kullunaa nakrahu lmowt oo rasuul allah ma geerida oo geerida waan wada necabnahaye ma sidaasaa rasulku wuxu uhi maya ina almu'mina idaa bushira bilkhayri min indi min cindi illaahi axaba liqaa'a allah fa axaba allahu liqaa'ah qofka muuminkii markuu dhimanayo ee loo bishaareeyey malaa'igta u bishaarayso wuu jeclaanaya ilahay la kulankiisa oo aakhiru jeclaanaya ilaahayna la kulankiisuu jeclaanaya gaalkana markay malaa'igtu ugu bishaareeyaan khatarta iyo dembi iyo dembiga iyo ciqaabta ayuu nacaya inuu ilaahay la kulmo ilaahayna wuu nacaya inuu la kulmo marka qadiyaddu waa xilliga dhimashada laakiin ma aha nin kale oo gebi ah wuxuu tilmaamay wuxuu leeyahay ayaa cabdu kam yaraaka allahu caasiya xariisan cala addunya walilmowti naasiya anasiita liqaa'a allahi wallaxdi wasara ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية ولو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى شبابها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي وحكوت المامة يوانين يحليه أي عبد أضيهو كم يراك الله عاصيا بدنا inta ilaahay ku arkayo adoo casiyaan samaynaya xariisan cala addunya walilmowti naasiya adduunya adoo ku dadaalaya geeridina ilaabay anasiita liqaa'a allahi wallaxdi wasara war miyaad ilowde la kulanka ilaahay iyo luxudka laysdhigayo iyo ciidda afka layskaga gurayo miyaad ilowde wa yowman cabuusan tashiibu fiihi nawaasiya iyo maalin cabuusa oo naxariis daran oo dhafooradu ay ciraysanayaan carruurta ciraysanayso miyaad ilowde walow ana almar'a lam yalbas siyaaba min atuqa qofku adduunyada hadduu maryo maryo cabsiyeed xidhan waayo cabsida ilaahay waa maryo walibaasu taqwa dalika khayr hadduu cabsida ilaahay maryo ka dhigan waayo tajarada curyaanan walow kaana kaasiya hadduu xataa uu xidhan yahay wuu qaawaya ogow walow ana addunya taduumu liahliha haddii adduunyadu daa'im tahay lakaana rasuulu llahi xayan wa baaqiya haddii adduunyadu jirayso rasuulkii baa jiri la walaakinahaa tafnaa wayafnaa naciimuha watabqa dunuubu walmacaasi kama hiya iyana waa dhammaanaysaa naciimkeedu waa dhammaanaya dunuubta iyo macaasida ayaa soo hadhaysa marka in adduunya laga xidhxidho oo qofku isdiyaariyo inuu ilaahay la kulmayo uu ogaadaa waa qadiyo daruuriya waxaan walaalayaal ku soo gebagabaynaynaa qofku wuxuu u baahan yahay markuu xanuunkii ogaado dee in dawadiina loo qoro oo laidhaha dawadu waa nooca iyo noocaase isku dawee mar waa mufasaloo waa la kala dhigdhigaa laakiin iyadoo kooban ayaynu isku tilmaamaynaa insha allahu tacaala waa wasfa cajiiba waa dawo laysu tilmaamo oo la yaab leh waa khaldatun murakabatun cajiiba waa wax laysku dardarayo waa dawo aad samaynaysa adugu oo la yaab leh imaam sufyaan athawri calayhi raxmat ullah waxaa la odhan jiray amiir almuminiin fi lxadiis nin aad u qaaliya ayuu ahaa caalim buu ahaa rabbaaniya nin baa u yimid wuxuu uhi yaa imaam marida qalbii fasif lii dawaa'an imaamkayow qalbigaygii baa xanuunsanaye bal dawo ii qor soo dhakhaatiirtanaana dawo ii qor oo saan u cuna ii sheeg laba laba iyo hal hal imise wakhtaan cunaa dawo ii qor buu leeyahy dabeetana dawadii buu leeyahay calayka bicuruuqi اlikhlaas wa waraqi اsabr wa casiira tawaaduc uma dac kulahu fii inaa'i taqwa wa suba calayhi maءa alkhashya wa awqid calayhi naara alxusni cala almacsiya wasafiha bimisfaati almuraaqaba wtanaawalhu bikafi الsidqi washrabhu bika'si اlistikfaar watamadmad bilwarac wabcad can اlxibsi wاطamc tushfa min almaradi biidni اllahi tacala dawadaa la yaabka lagu samayna wuxuu leeyahay calayka bicuruuqi اlikhlaas waxaad soo gurataa oo soo qaadataa xididada ikhlaaska ikhlaas geed buu ka dhigaya dawadiisii geed la samaynayo dhir la ysku dardarayo idinka arka waxa la dhahay geedkaa soo qaad oo geedkaa kale ku dar kaa intaa kaga dar dabeetana saa isugu tun dabeeta kari sidaa u miir qaabkiibuu inoogu miiraya shayga ilaahay kitaabka ilaahay ku soo dejiyey ayuu geed inooga dhigaya wuxuu leeyahay calayka bicuruuqi اlikhlaas xididada ikhlaaska soo guro wa waraqi sabri sabirka caleemihiisana soo qaado inaad sabirto ikhlaas waa ilaahay dartii sabirkuna waa inaad ku sabirto daacaadka iyo macaasida ka sabirto iyagana caleynteeda soo qaado wa casiira tawaaduc dheecaanka ama muudka tawaaducana isna soo qaad uma dac kullahu fii inaai taqwa weelka taqwada kuwada shubintaa saddexdaa weelka alla kacabsiga ayaad dhigaysaa markaan weelka dhigana wa suba calayhi maa alkhashya dee biyaa lagu shubaa waata la radiyo wuxuu leeyahay biyaha alla kacabsiga iyo ilmadaada iyo cabsida ilaahay ku shub oo in la kariya u baahantay dabkiina mee wa awqid calayhi naara alxusni cala almacsiya dabka qofku inuu ku murugoodo oo uu ka murugoodo macaasidu waa dab qalbiga ka u huraya dabkaana ku shid buu leeyahy markaan dabkii ku shidee wixii laysku walaaqo in la kala sifeeyaa baa loo bahan yaho hubihi laga reebo wa safihaa bimisfaati almuraaqaba shaandhada muraaqabada muraaqabada waxaa weeyaan inaad ogaato in ilaahay ku daalacanayo oo aanad ilaahay marnaba ishiisa ka baxaynin oo mar walba haddaad guri gasho iyo haddaad dhuumato iyo haddaad nafaqyo hoose gashoba mar walba ilaahay ku daalacanayo taana ku sifeey buu leeyahy waad miiraysaa miir markaad miirtana dee inaad qaataaba la rabaa cunto wa tanaawalhu bikafi sidqi gacanta runtana ku qaado oo si dhab ah isugu dawee washrabhu bika'si listikfaar biyo ka dabageesa maad maqli jirin ya ka'siga iyo koobka istikfaartana ka dabageey oo iyana ku liq watamadban bilwarac dhirtaas waa laga inta badan qadhaadhahayo waa laga luqluqdaa deetana waracana ku luqluqo waracu waxa weeyaan inaad shayga xalaal iyo xaaraan aad u kala garan weydo xaaraanta ku darto warackaasaa la ydhaha ilaan dadku waa laba oo waa saddex oo qola xaaraanta xaaraanta cad ayaa walaaqdaan qolana xaaraanta cad bay ka tagaanoo xalaashay isticmaalaan qolo kaleoo ugu qaalisannaa shaygay xataa kala garan waayaan dhinacuu raacayaa ma raaciyaan dhinaca waxay raaciyaan dhinaca xaaraanta xalaasha ma raaciyaan kol haddaan kala garan waayey warac baana laydhaha iga raaci xagga intaan ku dhici laha iyadoo xaaraana xalaalaan ka qaday ha noqoto intaan xaaraanaan quutay noqon lahayd xalaalaan ka qaday ha noqoto bay idhaahda waracaana ku luqluqo qaabkaas wuu habaynaya iyadoo insha allah mufasala oo kala dhigdhiganna halkeedana ugu tegi doona insha allah dabeete wuxuu leeyahay waxna iska ilaali wabcid min alxirsi waamac hunguriga iska ilaali bahalka hunguriga la yidhaahdaa midna waa kii cuntada midna waa kii sharafta labadaa hunguri waa labada ugu daran ee ibni aadam kharibay rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa hunguriga waxaa la yidhaahdaa inuu yahay in qofka uu ku maaratay wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh waaalih wasalam maa di'baani jaa'icaani ursilaa calaa hanamin biafsada lahumaa min alxirsi waاطamaci calى sharafi wlmaali calى almaali waasharafi min diinihi aw kama qaala sala allahu alayh wasalam qofka diintiisa waxaa khariba damaca uu qofku damcayo xoolaha ee ka daba dhacayo iyo sharafta dhaqaaluu doonayaa iyo mansab jagaha lay magacaabo melblaayaha lay magacaabo rasuulku sala allahu alay wasalam labadaa wuxuu ku matelay waa labada maanta ina haysta hunguriga jeebadda maxaa lay geliya ama maxaa lay magacaabaa melblaaye igee mudbu baritaaraya leeyahay kaana loo magacaabo xataa isduu yahay beenaalay tuuga oo dadka baabiinaya wuxuu leeyahy mee naloo magacaabo meel heblahay naloo geeyo isagaa rag iska dhicinaye waa nooca rasuulku wuxuu ku metelay sala allahu aleyh wasalam laba yey oo gaajaysan oo ari aan cidina la joogin lagu sii daayey waa yey ma aha xayawaankan kale intay cunaan hunguriga u cunaa xayawaanka hunguriga u cunaa mid buu dishoodaa midkaasu iska cunaa kuwani waa weerahoo kale saasuu u laynayaayo ilaa uu wada dhammeeyo halga inaanu midna taabanin diliddanuu ka helaya isagu waabuu ku xaraaradoonaya deetana sidaa yeyga ay u cadhigaa u laynayo ee aanu midhuga sii daynayn ayaa qofkana damaca iyo hunguriga maalka uu hunguroodo iyo sharaftu diintiisay laysaa diintiisay weera ku noqonaysaayo iyadaa baabinaysa marka in quluubta la daweeyaa oo arrintayn u gol lahayn ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa in ilahay quluubta inoo daweeyo اللهم داوي لنا قلوبنا اللهم اشف لنا قلوبنا اللهم إننا نعاني من المرض اللهم اشف لنا شفاء عاجلا اللهم اشف لنا شفاء عاجلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا سادعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رحمن يا رحيم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك